samu'eelkii koowaad cutubka toban iyo saddexaad saa'uul markuu reer binu israa'iil boqorka u noqday wuxuu jiray soddon sannadood oo wuxuu reer binu israa'iil xukumayey laba sannadood markaasaa saa'uul wuxuu reer binu israa'iil ka dhex doortay saddex kun oo nin oo laba kun waxay saa'uul la joogeen migmaash iyo buurtii beytel oo kuna wuxuu yoonataan la joogay gebicaahdii reer benyamin oo dadka intiisii kalena nin walba wuxuu u diray inuu teendhadiisa tago oo yoonitaan wuxuu ku dhiftay xeradii ciidankii reer falastiin oo gebicaa joogay oo reer falastiinna taas way maqleen oo saa'uulna dalkii oo dhan buu buun ugu dhiftay oo yidhi cibraaniyaddu ha maqleen oo reer binu israa'iil oo dhammu waxay maqleen in saa'uul wax ku dhiftay xeradii ciidanka reer falastiin iyo weliba in reer falastiin ay karheen reer binu israa'iil oo dadkiinna dhammaantood waxay saa'uul ugu soo urureen gilgaal oo reer falastiinna waxay isu soo urursadeen inay reer binu israa'iil la diriraan oo waxayna ahaayeen soddon kun oo gaari fardood iyo lix kun oo fardooley ah iyo dad ah sida camuudda taal badda xeebteeda oo intay soo dhowaadeen ayay degeen migmaash oo bari ka xigta beytaaweyn oo dadkii reer binu israa'iilna markay arkeen inay cidhidhi ku jiraan waayo dadku way dhibaataysnaayeen markaasaa dadkii waxay ku dhunteen godad iyo kayn iyo dhagaxyo dhexdood iyo boholo iyo hogag oo haddaba cibraaniyaddii qaarkood waxay ka gudbeen webi urdun oo tageen ilaa dalkii reer gaad iyo gelicaad laakiinse saa'uul weli wuxuu iska jooga gilgaal oo dadkii oo dhammuna isagay daba galeen iyagoo gariiraya oo toddoba maalmood buu sugayey sidii wakhtigii samu'eel u qabtay uu ahaa laakiinse samu'eel ma iman gilgaal oo dadkiina way ka kala firdhadeen saa'uul markaasaa saa'uul wuxuu yidhi halkan iigu keena qurbaanka la gubo iyo qurbaannada nabaadiinadaba markaasuu bixiyey qurbaankii la gubayey oo markuu dhammeeyey bixintii uu bixinayay allabariga la gubo waxaa yimid samu'eel markaasaa saa'uul u baxay inuu ka hor tago oo soo salaamo markaasaa samu'eel wuxuu ku yidhi war maxaad samaysay oo saa'uulna wuxuu yidhi maxaa yeelay waxaan arkay in dadkii iga kala firdhay iyo inaad adiguna ku imaan weyday maalmihii aan ku ballannay iyo in reer falastiinna dhammaantood isku soo urursadeen migmaash agteeda sidaas daraaddeed waxaan is idhi haatan reer falastiin waxay igu soo weerari doonaan gilgaal anigoo aan rabbiga raallinimo ka baryin taas aawadeed ayaan isugu aqqasbay oo waan bixiyey allabariga la gubo markaasaa samu'eel wuxuu saa'uul ku yidhi nacasnimo baad samaysay oo markii rabbiga ilaahaaga ahu kugu amray ma aad xajin haatan rabbigu boqortooyadaaduu ku adkayn lahaa reer binu israa'iil weligeedba laakiinse iminka boqortooyadaadu sii jiri mayso rabbigu wuxuu doontay nin ah siduu qalbigiisu doonayo oo rabbiguna isagu u doortay inuu ahaado amiir dadkiisa u taliya maxaa yeelay adigu ma aadan xajin wixii rabbigu kugu amray markaasaa samu'eel kacay wuuna ka baxay gilgaal oo xagga gibicaadna reer benyamiin buu tegey oo saa'uulna markaasuu tiriyey dadkii isaga la jiray oo waxay noqdeen in ku dhow lix boqol oo nin kolkaasaa saa'uul iyo wiilkiisii yoonataan iyo dadkii iyaga la jirayba waxay iska joogeen gebicadii reer benyamiin laakiinse reer falastiin waxay degganaayeen migmaash markaasaa xeradii reer falastiin waxaa ka soo baxay kuwo wax dhaca oo saddex guuto ah oo guuto waxay u leexatay xagga waddada cofraah iyo xagga dalka reer shuucaal oo guuto kalena waxay u leexatay xagga waddada beydxooroon oo guutadii hadhayna waxay u leexatay xagga waddada sohodinta kor ka soo dhowrta dooxada seboyiim iyo xagga cidlada haddaba tumaal laguma arag dalka reer binu israa'iil oo dhan waayo reer falastiin waxay is yidhaahdeen cibraaniyaddu yaanay samaysan seefo iyo warmo laakiinse reer binu israa'iil oo dhammu waxay xagga reer falastiin u tageen in nin waluba soo afaysto marashadiisii iyo manjadiisii iyo faaskiisii iyo sabaradiisii oo weliba waxay lahaayeen wax lagu soofeeyo sabradaha iyo manjooyinka iyo faraleeyada iyo faasaska iyo inay hagaajiyaan takiyadaba sidaas daraaddeed maalintii dagaalka dadkii la jiray saa'uul iyo wiilkiisii yonataanba midkoodna gacantiisa lagama helin seef iyo warantoona saa'uul iyo wiilkiisii yonataan mooyaane oo ciidankii reer falastiinna waxay u soo baxeen marinkii migmaash